bulshada ku dhaqan deegaanka taracas oo hoostaga degmada xeraale ayaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ka codsaday in loo dhiso dugsiyo waxbarasho ay baahi badan ay u qabaan bulshadan ayaa sheegay in waxbarashadu ay tahay aasaaska nolosha aynan haysanin ardaydoodu ama dhallinyaradoodu salaan bacdigeed halkan waxaan ka diraynaa baaq baaqaa waxaan u diraynaa madaxweynaha galmudug iyo wasaaradda waxbarashada galmudug oo ugu horeeya wasiirka waxbarashada wasiir dhoorre annagoo reeta raacsaa baan diraynaa geedkan hoostiisa ayaan isugu nimid oo fadhinnaa inaan halkaa wax ku baranno ayaan go'aansannay adduunkii maanta wuxuu noqday waxbarasho inaan waxbarannaan diyaar u nahay intaan iyo intoo kaloo maqan baa waxay diyaar u tahay inay waxbarato oo maanta adduunku qalinbu ku kala baxay waxaan codsanaynaa oo wasaaradda ka codsanaynaa iskoolkii aan wax ku baran lahayn waxaan ka codsanaynaa in ay si deg dega iskoolka ay noogu dhisaan halkaan dad aan boqolol ka yarayn oo ardaa baa jooga iyo kuwo kaloo ka sii badan waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan codsanaynaa wasaaradda waxbarashadu inay noo dhigto iskoolkii noo dhisto in waxa weeye haddii ay ayna gacan qabato
in yarbaa ardada haddeer dadka meesha fadhiya wax yarbaa dhigdhigta dhuumoodkan hoostiisay fadhiyaan waxaannu rabnaa in degdeg degdeg in wasaaraddu wax noogu qabato baan rabnaa
halkan waxaa fadhida caruur fara badan oo dugsigii dhammaysay oo wasaarad kale iyo waxbarasho kale oo hore aan haysanin wax hadda loo abaabuday oo dhowaanahan loo wadwaday mooyaane wax kale aysan jirin waana dad aad u fara badan oo tiradeeda waad aragtaan oo muuqanaysaa waxaan codsanaynaa marka iskuul inaan helno oo dadka xuquuqdii dowladda ay ku lahaayeen ay helaan taraacaso iyo deegaamo fara badan oo ayadaba la mid ah waxbarashay u baahan yihiin halkan waxaa ka jira baahiyo waxbarasho midda diinta waa dhigana laakiinse waxbarasho iskuul la'aan baan ka cabanaynaa hay-adda